barnaamijka dhallinyarada maanta
waacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
dhegaystayaal waa jimce bisha noofembara waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro kala duwan oo ka hadlaya saamaynta ay beenta ku yeelato guurka iyo dhismaha guriga koobaad waxaan u arkaa anigoo khalad laakiinse duruufta nagu kalifaysa inaan mahmaada aan sheegno waa haweenka been aan kusoo aqalgelino marka hore kadibna run aan kula dhaqanno haddii gabadhii maanta aad u sheegtid run kuma aqbalayso waa inaad been u sheegtid oo tiraadid dee waan shaqeeya adoo salbateera marka gabdho badan oo been usoo sheegnay way jiraan aan kula sheekaysta been way jiraan been kusoo xergeli runna ku dhaqaashay runtae u dhurata ismaaciila sidoo kale dhallinyarada ganacsiga ka bilowda meelaha hoose oo qaarkood ay guul gaadheen ayaan iyana idin haynaa gobolka runtii iyo guud ahaan somalilan waxaa taala nabad ballaadhan qofka maskaxdiisa maalin ka shaqayn karaya marka kuma xidhna inaad lacag badan ku bilowdo iyo raasamaal weyn laakiin waxay u baahantaho inaad niyadda iyo qalbiga u siiso ood laabta u furto dhinaca heesahana ah barnaamijka waxaan idinku haynaa hay maxay tiri dhibta anigoo kula wadaaga dhaliishii eedahaaga ah dheeftuna gaarku u tahay looma sinna xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad goordhow maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida wakaaladda wararka ee dalka turkiga ayaa sheegtay in ugu yaraan uu hal qof ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen soddon qof oo kale kadib markii uu baabuur ku qarxay magaalada diyarbakar ee ku taalla koonfur bari ee dalkaas mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay in weerarkani uu ka dhacay meel u dhow saldhig boolis kadib markii habeennimadii xabsiga la dhigay qaar ka mid a hoggaanka taageera xisbiga shaqaalaha ee dalkaas kaas oo ah xisbiga labaad ee mucaaradka ah ee dalkaas ugu weyn oo golaha baarlamaanka ku leh ilaa koob iyo toban mudane ciidamada dalka ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda isis ayaa si taxadar leh ugu sii siqaya degaan ku yaala duleedka magaalada mowsul ee laisku hayo iyagoo guriguri u galayay si ay u xaqiijiyaan amniga dadka rayidka ah askarta ayaa aada uga taxadarayay bambooyin iyo meydka dadka iyo in sidoo kale ay fallaagada kooxda isis ay meel fog ka soo toogtaan kuwaasoo uu hogaamiyahoodana ku boorinayay in ay halkooda joogaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan caashay maamaha hore ayaa waxay odhan jirtay inkastoo dood badan dadka qaarkood ka qabaan dumar been kusoo xerogeli runna ku dhaq weli maaminsantahay taas ismaaciilo kole howlahaas way ku harsan yihiin in been lagu soo xerogeliyo been loo sheego yaa baylood baan ahay halkaasaan ka dhacay halkaasi ka dhacday laakiin dee hablihii laakiin hadhowd in runta loo dhurto Laakiin taas de- weli ma taagan tahay horta dee haya hablihii baa beenta rabaa la yidhi maylaayo hadda iyagaa rabaa looma dhaba ismaaciilo waxaa la leeyahay haddaad u timaadid inantii oo aad adeer sida dooda dhallinyaradan ku jirto oo kale qaarkood waxay ku leeyahay haddaad u timaadid oo aad tidhaahdid salbateer baan hay ama ma shaqeeyo ama camal ma hayo dabeedna een, wax shaqaal laakiin dee waan xoogsan karayaa wiilkaasaan ah inanta kuma aqbalayso haye laakiin haddaad tidhaahdid wallaahi waxaan u shaqeeyaa shirkad heblaayo mushaharkaygu iska wanaagsan yahay adu gaadhina waan lahaan jiray waan yara iibiyey hadda ismaaciilo markaasi waa waagii gabdhaha intay guriga iska fadhiistaan Haye.
wixii loo sheegu inay qaadan jireen Haye.
hadda shabakadihii bulshada lagu wada jiraa meeshaad marto cagta waxaa la hayaa profilekaagii oo dhan baa la hayaa laakiin dee qaar baa waxay tani sameeyeen- waagaa dhalatay w- xirfadda xirfadda iyo xirfadaynta Ole- iyo oleero noloshuna way wada socdaan mayanaa sirta kuu sheegaya Haye.
gabdhaha aad baa loogu sheekeeyaa haddaad sheekayn taqaana gabadh way ku raacaysaa Ma- marka- marka halkan dood dhalinyaro kala duwan oo reer jabuuti ah ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya qaarkood waxay leeyihiin beentaasi waxay saameyn ku yeelanaysaa dhismihii qoyska oo waxay soo qaadanayaan mahmahda kale tidhaahdaa beentaada hore runtaada dambe u daran tahay marka weligaa lagu aamini maayo qaybta hore haddaad been soo sheegto marka dambe aaminaad ma jirto qaarkoodna waxaa leeyihi niyo hablayda yaa wax u sheegoo yidhaahda run baan idiin sheegaynaa marka hore xaalka fudaydiya bal gabdhahan oo ka warsugaynaa ismaaciil oo wiilashu maxay leeyihin hadda marka sagal sigiciid faarax ayaa qaar ka mid a wiilashaas la kulantay warbixintan ayayna nooga soo dirtay dhalinyaro aada u fara badan ayay dhib ku tahay inay u bareeraan oo ay runta u sheegaan gabadha cajabise ee ay doonayaan inay la haasaawaan waxayna sheegaan been si ay ku soo jiitaan qalbiga qalanjadaasi ay qorshaysteen inay nolosha la wadaagaan iyagoo qiil ka dhigtay inta badan mahmahdii hore loo yiri ahay dumar been ayaa lagu xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa iyadoona inta badan xiriirka lagu bilaabo beentu uu ku dambeeyay isfahamwaa dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro aada u fara badan oo kasoo horjeeda maahmaahdaasi islamarkaana aan aaminsanayn in gabdhaha been loo sheego iyo sidoo kale guud ahaanba noloshaada in been lagu dabaqo waxayna ku tilmaameen dhalinyarada runta ka cabsata iyagoo ka baqaya inay gabdhuhu ka cararaan inay taasi tahay raganimo xumo haddaba qaar ka mida dhalinyaradaasi kala duwan ayaan wax ka weydiiyey bal guud ahaan sida ay u arkaan iyagu maahmaahdan ah dumar been ayaa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa waxayna dhalintu door bidayaan inay saxan tahay maahmaahdan ah beentaada hore waxay u baasbaxdaa runtaada ama beentaada hore waxay dishaa runtaada dambe maamahdan saan u arkaa ni run ahaan eh, khalad baan u arkaa Eh, waayo annagu muslim baan nahay ta ugu horreysa marka muslimku waa inuu beentana ka fogaadaa siduu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam eh, tilmaamtana siiyey qof been sheega annaga naga mid maaha siduuna u yidhi taa darteed waa inaan dee beenta ka fogaanaa saa darteed waa inaan run sheegnaa unba igu salaysan marka maamahdu completely waa khalad baan iyaan leeyahay ani been ma sheego weli waan is waan iska ilaaliyaa been inaan sheego waanan guursaday haas waan leeyahay Eh, runna waan u sheegay wixii aan hayo waa kan wax kalena ma hayo waa ka waa saad i arkaysid intii unba iga sugaysaa waxaan hayana waan siiyaa waa ka intaa baan hayaa waan siiyaa waa iga qaadataa saasaan isla dhaqana waxay maamahadu leedahay gabdhaha marka hore been kusoo xerogeli marka dambe runta u sheeg haddaad ku tiri waxbaan haystaa ama waxabaan hay laakiin markaad guri keentid oo runta ogaato uh, qofkii waxaa laga yaaba inuu isbedelo waa waa run waa run waa saa tiriba kolley eh, markaa dee waa aasaaska guri marka la dhisayo aasaasku waa muhiim maadaamuu yahay haddaad been aad ku xaraysid dee kolley oo aasaaskiisuna dhisnayn kolka sare maxaad odhan doontaa hadhow toole eh, waxa wixii aad dee wixii aad sheegtay ayaa lagaa doonayaa wixii wixiina mar maa la waayey wixii mar haddii la waayey wax kaloo run aad sheegtaba run lagaama qaadanayo markaasaa darteed saaad ula isla noolaan doontiin baaba khalkhal galaya oo dhib ayaa ka dhici doonta marka waa khalad gu- eh, sida dee mahmaahdu sheegaysa ee waa runoo waxba ma hayo haddaad tidhaahdid eh, dumarku badanka eh, kuma soo dhowaanayaan dee raggana waxaa ku khaliftay eh, inuu dee been sheego oo gabadha uu jecel yahay siduu u helo oo u dadaalo marka laakiin wax ka wanaagsan isagoo run u sheego oo dee run ku hela dhaanta waayo eh, futurekiisa waa inuu ka fikiraa iminka been intuu u sheego hadhow toole dee uu la noolaan kari waayana waa dhib kasii badan maadaamay tahay waa inuu dee iminkaba run u sheego oo siduu u heli lahaa u dadaalo waayo haddii hataa run u sheego ka qaadan weydo oo dee siduu uga hadhi lahaana dee u dadaalo ayaa ka wanaagsan baan leeyahay maamaha kale waxaa jirta odhanaysa een, beentaada hore runtaada dambey dishaa marka ma labada mahmaatan baa saxan bay la tahay Mm, tan dambaad sheegtaa ka saxan So- soo saan dee imikaba sheegnay been baad ku xaraysay runaa runtii baad timiday run markaad sheegtay waa lagaa qaadan waaye marka beentii hore waxay baabiishay runtii iminkaad sheegtay waa run ta dambaad saxan oo way iska soo horjeedaan si run ah way iska soo horjeedaan oo midi waa tan ku odhanaysa been kusoo xareegeli oo run ku dhaq tanna waa tan ku odhanaysa beentaada hore runtaada dabeetay disha aad bay iska soo horjeedaan marka taa daboon in la qaato oo maaragtay n beentaada horeete runtaada dambe inaa reerkaagii bay kaa baabiin doontaa ee aada looga dharsado ayaa wanaagsan marka taa un qaata baa odhan lahaa taa daboona la haysta odhan lahaa horta maamaada waa maamaha jirta waan arkay intooda badan waxaa run kula dhaqma ma jirto been mooyaane hadhow toole markaad aqalgeshinin ee daacadda aragto markaa unbaad kula dhaqmi karaysaa wixii runna ee boqaanstoon imika ahaan wallaahi haddaad run u sheegtid way kaa sii caymadeen waxa dhan ay kuu soo jeedinayba waa beenta mahmaada horta waa khalad ta koobaad waxaan u arkaa anigoo khalad laakiinse duruufta nagu kalifaysa inaan mahmaada aan sheegno waa haweenka been aan kusoo aqal gelino marka hore kadibna run aan kula dhaqanno haddii gabadhii maanta aad u sheegtid run kuma aqbalayso waa inaad been u sheegtid oo tiraadid dee waan shaqeeya adoo salbateera waan shaqeeyaa mishaaro fiican baan iska qaataa intaabaan qaataa aad tiraadid ood been kusoo aqal gelisid kadibna runaad kula dhaqantiin marka gabdho badan oon been usoo sheegnay way jiraan aan kula sheekaysta been way jiraan
waan gartay wuxuu leeyahay dee habla badanaan been usoo sheegin.
weligay qof dambi isku qiraya oo weliba intaasoo qofna dhegeysanaysa oo dhahaya been baan gabdho usoo sheegi jiray oo Ay.
gabdhihi inay dhegeysanayaan ismaaciilo laakiin magaciisaan u sheegin intaasuu ku wanaagsan yahay laakiin gabdhihii oo dhan baa maqlaya soo maaha in been baan idin- idiin sheegi jiray marka gabdhaha dee wiilasha ho- ka horreeya waa kuwa sheego yidhi arrintaas ma wanaagsana ay isaga keliya hadduu qirtay wuu leeyahay gabdhaha been baan u sheegaa dee been baa u sheegay Waay, welibana dad- isaguna uu sababeeyo oo wuxuu yidhi waayahay ismaaciilo haddaad maanta oo dhan been gurto gurto gurto ood waddo ood bishaan waddo oo tan kale waddo oo tan kale aad waddo ilaa intee la wadi karaa been ha isaguna wuxuu yidhi Hmm.
anigana waxaa igu kallifay hablii baa iga qaadan waayey runtii waa garta waxaan ku yidhi salbateer baan ahay macnaa shaqa ma hayo Marka ilaa s- camal baan marka sida beenta loo guraayo marka ujeedadii lalahaa marka laga gaaro baa laleeyahay haddaan runta kuu ahay.
sheegaya haddaan runti kuu marka waa sheegaya.
fad ama ha fadin fad ama ha fadin marka markaad istaagtid meel aanad ka bixi karin Ha.
oo aanu exit jirin markaasaa runta la sheegaya deedna marka waxa weeye cabaar baa la yar qaylqaylinaya waa la degaya ismaaciilo waa in gartaas dib loogu noqdaa aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o a sagaal siciid faarax oo jabuuti kula kulantay qaar ka mid a dhallinyaradaas
duhur jimco oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waana afarta bisha noofembar sanadka laba kun lix iyo toban cabdiqani axmed abraar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka ganacsata magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana uu ka hadlayaa hiigsigiisa dhinaca ganacsiga iyo weliba arrimaha uu maanka ku hayo in uu gaaro haashim sheekh cumar good wariyaha v o a boorama ayuu u waramay markaaga hore aanad bilaabin ganacsigan oo kale sida foto london oo kale aanad furin ma waxaad kusoo dhex jiri jirtay ganacsiga oo caruurnimadaadii aad kusoo bilowday ood kusoo barbaartay mise waqtigan baa kugu horreysay labadii kun iyo labadii aad ku bilowday foto london
xilligaa baa igu horreysay annagoo ardayda secondariga shacali joor dhigana fasalka labaad istijaabiya ayuu ganacsigaygu ahaa kaasaa nala nala dheeraaday maantana waxaan maraynaa inaanu lix meherdood leenahay xafiisyada dubay hargeysa iyo boorame mustaqbalka soo socda maxaad ku hamiyeysaa in ganacsigaagu heer intee leegu gaadho su-aal aad iyo aad u wanaagsan waxaan wuxuu leeyahay vision iyo ayuu leeyahay oo u degan eh, shirkadda gobstore aragti dheer buu leeyahay oo ah muddo shan iyo toban sana ah inaanu keenno eh, qaybaha warshadaha sm- small industriga soo- sida soo saara beber bag wax la ihahdo oo warqadahan wax lagu ritay marka kan bacdii la joojiyey iyo beber cup wax la ihahdo iyadana koobkan wax shaaha lagu cabo inaanu samayno sida one time-ka ah iyo waxaan kaloo soo- soo saari doonaa oon rajeynaynaa inaanu keenno mashiinada softiga inaanu keenno adduunya saasaan rajeynaa ma is leedahay markaa waxa aad ku hamiyeysaan ee mustaqbalka inaad gaadhaan aad ku hamiyeysaan dadkii xirfaddaa yaqiinay wadanka gudihiisa waad ka heli kartaan mise waxaad is leedahay dad xirfadda yaqaana dibaddana ka keensan sidaan imigaba kuwa hore aad u tababarteen inaad kuwa dambana dadka dhallinyarta wadanka gudihiisa ugu tababartaan baad doonaysaan haa inaan waxaan rabnaa kuwa aan qaadan inaan kuwa ku tababarno wadanka gudihiisa annagoo u keenna xe- xe- xirfadlayaal aqoon dheer oo dibadda ka keenan oo ajaaniba waxaa jira barnaamijyo mashaariic dhinaca ganacsiga oo kale qofka fikir iyo hindise la yimaada caawiya waxaa ka mid a bangiga adduunka mashaariic ay dhiirigelinayaan dhinaca ganacsiga kuwaasi oo kale marnaba ma la kulanteen Ay, weli fursadda maanu helin laakiin waxaan ku wadnaa un waxaan ka helnay meerada umaanu ku wadnaa waxaan ka rajeynaa mashaariicda inaanu helno eh, kabka ah eh, well banka iyo s d f ta ay sameeyaan oo aan ku kabno meeradahan iyo mashaariic waaweyn aan wadno Aan su-aalaan dhaafay aan dib ugu noqdo waxaa jira eh, meerad hadda aan furi doono la landry dry clean oo dharka noocyadiisa kala duwan meedha sida suulasha bustayaasha iyo dharka dharkoo dhan barnaamijkaasaan doonnaa imika inaan welbanka u qoranno welina rajaan ka qabnaa inaan heli doonno waana markii ugu horreysay ee boroma laga furo barnaamijkan eh, landry dranklinka oo dharka lagu meedhayo meherada cusub ee nimanka carabka ku dhufatay iyaga laftooda soo ma uma baahna shaqaale iyo dad xirfadii yaqaana een, sidii landariga loo meedhiyey ee dharka loogu meedhiyey qalabkaa cusub eed keenaysaan xageed ka helisaan haddaba u xariisayin tobabar baa u socda een, hablo iyo inama isugu jiraan waana dhammaystiray waxaan furu- furi doonaa aduu beedhado sanadka cusub bisha koobaad markaa dhalinyarta ka shaqayn doontaa meheradaasi imsay noqon doonaan baad is leedahay haddaba waxaan ku bilaabi doonaa lix qof waxaan rajayn doonaa ilaa soddon qof inuu gaaraan ganacsiga ma is leedahay way u baahan yihiin meheradaasi oo baahi bay u qabaan bulshadu haa weli dadkeeni waxaa meedha hablaheeni baa tashtigii dharka ku meedha laakiin imika bowram oo kale ilaa saddex kun ilaa afar kun oo arday ajaaniba oo ka yimid gobolada somalilan iyo soomaaliya ayaa jooga kuwaasi ma haystaa hablo u meedha ama guryaha degan yihiin kuwaasaan ku bilaabi doonaa fishankayguna ay- ama aragtiyada dambena waxay tahay inaanu guud ahaan reer bowramo oo dhan i- u meedhno dharka oo dhan cabdiqani dhallinyarada ama ku dhagaysanaysa ha joogaan waddanka gudihiisa ha joogaan waddanka dibaddiisa in shaqo shaqo laga soo bilaabo hoosta oo tusaale ahaan lagu bilaabo saad adiguba tilmaantay boqol iyo labaatan doolar ilaa heerkaas ay ku gaari karto bal tilmaan ka sii dhallinyarta iyo dadka ku dhagaysanaya su-aal iyo aad- su-aal aada iyo aada u wanaagsan weeye haashim een, gobolka runtii iyo Soma- guud ahaan somalilan waxaa taala nabad ballaaran qofka maskaxiisa maalin oo ka shaqayn karaya marka kuma xidhna inaad mani- ama lacag badan ku bilowdo iyo ma- raasamaal weyn laakiin waxay u baahan tahay inaad niyadda iyo qalbiga wa- u siiso ood laabta u furto Een, ganacsiguna wuxuu keliya u baahay wax inaad joogtaynta waa inaad joogtaysaa oo aad u samirtaa marxaladaha adag aad marayso kaasi wuxuu ahaa cabdiqani axmed abraar oo ah wiil dhallinyaro ah oo ganacsi ah ganacsigana intuu meel hoose kasoo bilaabay hadda furay meherado dhowr ah kuna leh meheradahaasi hargeysa boorama iyo dubay hamigiisuna uu ku jiro inuu ganacsiga intaasi kasii ballaadhiyo aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayna cabdiqani waraysigaanu kaa qaaday haashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna cashay dhinacii heesa ayaan eegaynaa heesa ku luuqayso fanaanadda ah sahar halga waa dhambaal heesteennu dee inta yar dhegeystayaasha kasii horta maqashin maxay tiri anigoo dhibta kula qaba iyo welibaba dee waxa duruuftaasoo dhan kula wadaaga haddana dheeftu ay gaar kuu noqoto ay gaar ku noqotay
Double ayaamuhu kuu dhigaan macnaa haddaad marka hore wax dhagaysan weydo waxaa layidhi waayo arag waa kuma baa layidhi waa ninkii waxa ku dhaca kuwaaya qaataa layidhi laakiin waxa ka waaya aragsan ninkii waxaa dadka kale ku dhaca kuwaaya marka dad mararka qaar sugtid marka talada lagu siiyo dad qaadan weydid waayaha kuu dhigaaya waqtigaa kuu dhigi waxaa igu soo dhacday sheeke uu hadda ka hor sameeyey cawil daahir salaad waa weli waa taqaanaan malena wuxuu yiri intay waayuhu badeen waqtigu ha ku baro halkaas warka ku dhamaada talada dad dhegeysan weyda waqtiga ku baraya wey waqtiga ku baraya waa dhinacii cayaaraha ayaan markana jalleecina wararkii u dambeeyey waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiiaynu ka horeyno xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yuruba league gruubka e nadiga fenerbahj ayaa ka aarsatay nadiga manchester united waxaana ay kaga adkaatay laba gooli gool nadiga zorya iyo feynord ayaa wada dheelay gooli gool ay isla dhaaf waayeen waxaana gruubkaasi hogaaminaya kulamadii la ciyaaray nadiga kubadda cagta ee feynord oo afar kulan ciyaartay waxleeda toddoba dhibcood fenerbahj toddoba dhibc ayay iska leedahay sidoo kale manchester unitedna lix dhibcood zorya laba dhibcoon ayay iska leedahay dhegaystayaal gruubka b naadiga asana iyo olombiakos ayaa gooli gool ku kala baxay naadiga epqol iyo young boys ayaa gooli waxba naadiga young boys afka ciidda loogu daray naadiga anderleekh ayaa la ciyaartay naadiga menz o five oo waddanka jarmalka waxaana ay kaga adkaatay lix gool iyo gool halka f k qabala ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga st etienne gruubkaasi si waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta anderlekh oo siddeed dhibcood iska leh st etienne ayaa sidaasi si la mid a siddeed iska leh menz shan dhibcday iska leedahay f k qabala marna bareejo ma galin marna ma badinin oo wax dhibcaiskama lahan makavi talaaviv ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga ezi alkamar eberi eber ayay ku kala dhammaysteen ciyaarta zent bedsburg ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga dundalk naadiga asra waxa ay la ciyaartay naadiga victoria blazon waxaana ay ku dhammaysteen ciyaartooda gool iyo gool halka austria vien ay la ciyaartay naadiga es rome oo afar gool iyo laba naadiga es rome waddanka talyaaniga ay guusha ku raacday afartaasi gool saddex ka mid a waxaa u dheliyay ciyaaryahan eden zeko gruubkaasi e waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta rome oo siddeed dhibcood iska leh austria vien waxay iska leedahay shan dhibcood naadiga asra iyo blazanna waxay leeyihiin afar iyo saddex dhibcood ay kala leeyihiin dhegaystayaal waxaa sidoo kale kulamada la ciyaaray oo yuruba league ka mid oo gruubyada naadiga atletico bilbow ayaa shan gool iyo saddex kaga adkatay naadiga khenk naadiga saswolo ayaa bareejo laba iyo labaa la gashay naadiga ravid weyn halka ayax iyo saltavigo ay saddex gool iyo laba naadiga saltavigo afka ciidda loo daray banatnakos ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga standard league waxaana ay ciyaartooda ku dhammaatay saddex gool iyo waxba oo naadiga banatnakos guuldaro kala kulantay naadiga dhinacaasi braga iyo konyaspor ayaa saddex gool iyo gool nadiga braga ku awadroonaatay khent waxa ay la ciyaartay oo ay martigelisay nadiga shakhta donetsk shan gool iyo saddex ayayna ciyaartooda ku dhammaatay gruupka i nadiga niis iyo salisburg ayaa laba gool iyo waxba nadiga niis afka ciidda loo daray shalka ofor waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay sidoo kale nadiga krasnadar gruupka j nadiga violentina ayaa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga slavan lebrage halka nadiga thessaloniki f c ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay nadiga kharaba f k nadiga kubadda cagta southampton ayaa guuldaro laba gool iyo gool ah dul dhigtay nadiga inter milan oo xaaladdu ku xun tahay waayadan dambe nadiga sparta iyo hobwell birsheva ayaa laba gool iyo waxba nadiga hobwell birsheva lagu awodronaaday waxaana gruubkaasi hogaaminay nadiga sparta oo iyadoo sagaal dhibcood iska leh southampton toddoba dhibcood iska leedahay nadiga hobwell sheva waxay leedahay afar dhibcood inter milanna saddex dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal kulamada kale ee sidoo kale la dheelay waxaa ka mid ah gruubka el nadiga zurich ayaa la ciyaartay nadiga bukrista eber iyo eber ay ciyaartooda ku dhamaystay valerial iyo osman lisbor ayaa wada dheelay nadiga valerial ayaa laba gool iyo gool lagu awodronaaday waxaana dhammaan kulamadaasi ay ahaayeen kuwo ka tirsan gruubyada ee koobka yuruba league dhegeystayaal xubintii ciyaarana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ismaaciilow soomaalida hadalla badan way ku mahmahdaan Hay.
inkastoo aanan jeclayn aan soo qaata haddana way ila gashay Hay.
afkii hoogaya yidhaahda tooban wuu karaa bay yidhaahdaa Hay.
maray mursal waxaa laga hayaa kun jeer anigaa ku jecel kun jeerana ku jecel warninkow Dib waa lugu- saxsanayd warninkow lagu nacna isla iyadaa laga Ma hayaa xagga kalena xagga kale hay marka kun jeer anigaa ku jecel maanta ma hayno maxaynu haynaa waxaan haynaa warninkow lagu nac tii horun baad daba socotaa inagoo afkaba waroon ismaaciil caashay tii horun baad daba socotaay maray mursal codkeeda macaan
nasiibka igu qadare naftaydu kumay aqoon inaad tahay nuucan baas haweenka naxuusiyo igooda baluugaye nasiibka igu qadare naftaydu kumay aqoon inaad tahay nuucan baas haweenka naxuusiyo igooda baluugaye aniga aniga hoy aniga hasku kay nabnabi daruurana hayga sugin inaan nugle haumalay waryahe haumalay oyninkau haumalay aniga aniga hoy aniga hasku kay nabnabin naruuran hayga sugin inaan nugle haumalay waryahe haumalay oyninkau haumalay nidaamka gurka iyo hadda noloshaba aqoon hadda noloshaba aqoon aniga naahaygu oran niyadana hayga jebin niyadana hayga jebin niyada niyada niyada adiga waa ka nace nidaamka gurka iyo hadda noloshaba codkaasi macaan ee fanaanada weyne maryan mursal ciise heestaasi warninka uu lagu nac ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ee maanta oo jimco ah waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan laidmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waa caasho ismaaciil iyo guud ahaan saaxiibada kale v o a dan le sidaas iyo jimco wanaagsan
kanooli wixii dhacay dumarku nacasa iska jiro nin weyanaya is odhan nabaadiin iyo baxda nagashala